barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggina internetka ee v o a somali com
duhur wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a waa khamiis waana afar iyo tobanka bisha february ee sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa koodii iyo barkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah jacfar kukay
qodobada aad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeena duhurnimona waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dhallinyarada iyo siday uga faa'iidaystaan teknolojiyada casriga ah iyo weliba fursadaha shaqo ee ay ka helaan magaalooyinkan badbe ay baydadnoo joogaan sida garoowe boosaaso hargeysa burco marka dad badan baa inta badan shaqo siinaa dadkaasu dad kale sii siiyaan weliba wax tayala inta badan aanu siinaa oo aanu ka hubno ayaanu soo dhignaa baraha bulshada waxaa kale oo aad maqli doontaan dhallinyaro si mutadawacnimo ah uga shaqeeya ilaalinta deegaanka iyo ka hortagga xaalufintiisa kaalmihii heesaha ayaan idiin haynaa heesaha aan idiin haynana waxaa ka mid ah
wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha ayaan iyaguna ka marnaan doonin marka horese warkii dunida
aqalka hoose ee golaha koongareska maraykanka ayaa oo ay hogaamiyaan xisbiga dimuqraadigu ayaa cambaareeyey madaxweyne donald trump islamarkaana u codeeyey in la jaro kaalmada militari ee la siiyo isbahaysiga uu sacuudigu hogaamiyo ee ka dagaalamaya dalka yemen codaynta oo arrintan oo ay u codeeyeen laba boqol iyo sideed iyo afartan mudane ayaa waxaa kasoo horjeestay boqol iyo toddobiyo toddobaatan mudane waxaana waa tii ugu horreysay ee golahani ee weliga adeegsado xeerka awoodaha dagaalka waxaana hadda uu hortegi doonaa aqalka sare ee sanadka oo iyaguna sidan oo kale sanadkii hore u meelmariyey hase yeeshee waxaa suurtagal ah in uu ka hor istaago aqalka cad maraykanka ayaa siinayay kaalmo ay ugu muhiimsan tahay sirdoon iyo saad si ay u taageeraan isbahaysiga uu sacuudiga hogaamiyo ee dagaalka kula jira kooxda xoutiyiinta ee iiraan ay taageerto
duhur wanaagsan dhegeystayaal halka barnaamijka dhallinyarada aad kala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a teknolojiyadda casriga ayaa ah mid muddooyinka u dambeeyey dunida si xawli ah uga dhex fidaysay waxaana jira dhallinyaro badan oo dhanka wanaagga uga faa'iideysta sidoo kale bulshada inteeda kalena uga faa'iideeya waxaana dhallinyaradaasi qaarkood ay sameeyeen fikrado midho dhal leh oo ay ka mid yihiin mareego ay si maalinla ah ugu soo bandhigaan fursadaha shaqo ee bannaan halka kuwo kalena hanaanka suuqa ee dhanka onlineka ah alaabaha lagu kala iibsanaya ay uga iibiyaan kuwaas oo dhallinyarada kalena ay fursado shaqo ka helaan wariyaha v o eda cabdikariin olol ayaa warbixintan oo arrintaa ku eegaya inoo ka soo diray magaalada laascanood dhalinyarada gobolka sool gaar ahaan kuwa magaalada laascanood ayaa bilaabay inay ka faa'iidaystaan internetka kuwaas oo ka sameynaya shaqo abuur si ay shaqalaanta badan ee dhallinyarada ku dhacda xilligay jaamacadaha soo dhammeeyeen ay uga hortagaan dhalinyaradan ayaa qaarkood waxay sameeyeen mareego shaqooyinka lagu soo bandhigo ka kuwooda kalena ay sameeyeen goobo waxay ku iibiyaan iyagoo isticmaalaya baraha bulshada waxaa ka mid a dhalinyarada mareegaha ka faa'iidaysanaysa si ay xirfadooda kor u qaadaan jaamac cabdiweli cali beejkan waxaa la dhahaa hon africa jobs waa mareeg lagu soo bandhigo shaqooyinka ka jira guud ahaan soomaaliya maalin kasta iyo xilli kasta kabacdina maalin walba waxaan kusoo qornaa shaqooyinka ka jira soomaaliya oo ay noo soo dirsadaan dadka wax shaqaalaysiista ama kambaniyada ama hay-adaha qof walba isagoo gurigiisa jooga ayuu fursad u helayaa inuu internet hadduu haysto acces u yeesho shaqooyinkana ablegaree wixiisana ku dirsado halkaas oo uu faahfaahinta halkaa kala socdo dahayd ardayda dalka gudihiisa wax ku bartay bal ka waran aqoontaad markii hore baratay iyo hal abuurkan aad adigu soo kordhisay aqoontan kombuutarka iyo teknolojiyadu markaan jaamacadda dhiganayay fursadani aad bay muhiim noogu ahayd aniga dhalinyaro badan sababahaas ay igu kaleefay inaan barto ama aan u daraaseeyo kabacdina aan mustaqbalka uga faa'iidaysto fursadda dhalinyaro fara badan baa waxay ka hadlaan shaqalaan inay jirto n qaabkanaad shaqooyinka ugu soo bandhigaysaan shirkadaha iyo hay-adaha iyo kambaniyada kala duwan bal ka waran siday uga faa'iidaystaan iyo kuwo badanoo shaqooyin ka helay oo idinla soo xidhiidhay ma jiraan
waad mahadsan tahay cabdikariin fursad bejkan waa horta waa bej de wax halaala wixii fursada soomaaliya ka jira ee lagu soo bandhigo horta marka koowaad waa laba nooc baan usoo bandhignaa shaqooyinka labada nooc aan usoo bandhignaa waxaa weeye mar waxaa noo soo dirsada dadka loo xayaysiinayo ayaa noo soo dirsada oo fursadda soo bandhiga marna waxaan ka helaa network ama meelo shaqooyinka lagu soo xayaysiiyo oo soomaaliya oo kale shaqooyin badan ayay ka helaan kambaniyaduna fursado ayay ka faa'iidaan tusaale kale markuu qofku shaqo doonayo dhallinyaraha wuxuu u baahan yahay imisa shaqo ayaa soomaaliya ka jira imisa shaqo gobolkaaga ka jira imisa shaqo ayaa deegaankaaga ka jira fursadaasaa u sahlasa inuu u tartamo intuu bejka galo uu ka eego fursadda bannaan markaa aqoontiisa la xidhiidha u ablaygareeyo ama uu codsado goobaha ganacsiga ayaa sidoo kale waxaa laga dhex sameeyaa internetka dhexdiisa suuqaas oo ah mid bulshada loogu soo bandhigayo waxyaabaha dadku ay doonayaan inay iska iibiyaan iidla xasan cawad ayaa sidoo kale ka mida dhallinyarada qaybaha kala duwan ee baraha bulshada u isticmaala iibgeynta waxa uuna sameeyey marayg wax lagu iibiyo si ay dadku uga faa'iidaystaan alaabooyinka ay u baahan yihiin horta qaybo fara badan baan wax u iibinaa ha ugu horeysa qaybta online-ka aan wax u iibino oo intaba noo sahasha dadku inay si toosan hoos xidhay meel kasta joogaan dal iyo dibadba oo aanana si toosa aan wax ugu hagaajino ilaahay mahadii marka haddeer meel fiican bay noo marisaa kambaniga magaciisu oo ah samaheli group qaybta onlineka ah boqolkiiba boqol hadda aad buu fiican nin dhallinyaraana waatay bal ka waran qaabkaad shaqada abuurkan u samayseen iyo xirfadan aada u soo kordhiseen dad badana shaqa way ka helaan oo tusaale ahaan anugu hadda magaalada markaan joogo magaalooyinkan baydad noo joogaan sida garoowe boosaaso hargeysa burco markaa dad badan baa inta badan shaqo siinaa dadkaasu dad kale sii siiyaan oo weliba wax tayala inta badan aanu siinaa oo aanu ka hubno ayaanu soo dhignaa baraha bulshada bal ka waran fikradan iyo sida ay kugu dhalata kaa markii fikirkan ugu aamurmay iyo dadku inuu baahan wax tayala oo dalka dibadda si toos loo keeno bal qaabkuu idiin soo booqdo markuu raba inuu wax gato oo kale ama uu wax iibsado bal ka waran ama qofka raba inuu wax iska sii iibiyo yacnii qofku markuu raba inuu wax iibsado marka wuunoo imaanayaa ama wuuna soo wacayaa marka hore wuuna soo wacayaa kadib xafiisaan ku qaabilanaa maraan ku qaabilno aan wixii si fiican ku sharaxno wuxuu noqonayaa qof wixii nagi si fiican nooga iibsadaa ama si fiican aanu u qancino sidoo kale qofku amanu soo wacaya sidaasoo kale ama xafiisku nagu imaanaya wuxuu leeyahay alaabtaan rabaa inaan iibiyo ama oo yacni lai xayaysiiyo oo baraha bulshada lai dhigo markaasaanu wixii waan ka guddoonaa yacni foomku buuxinayaa foomku markuu buuxiyo oo shuruudaho dhan buuxiyo ayaanu wixii aan inoo xayaysiiya ama gawaadhi ha noqoto ama qalab kale ha noqoto bal ka war siday dadka aad isu aamintaan oo kale aada uga dhaadhicisaan inaad gaadhigan oo kale ama aada alaabtan u iibisaan oo kale bal ka war waa runtaa inta badan taa dadka inta badan waanu dareenaa oo qofka wuxuu leeyahay aniga gaarigan inta badan waxaan sameynaa qofka magaalada noo joogaa inaan hala xidhiid qofkiibay kulmayaan qofkiibaa wax kasta ka qancinaya in dhallinyaradu ay la yimaadaan hal abuur ayaa waxay tahay mid ay ka faa'iidaystaan baraha bulshada iyo mareega ay gaar u leeyihiin oo ay samaystaan kuwaasoo ku soo bandhiga waxyaabaha hibada gaarka ay u leeyihiin ama ay soo barteen cabdikariin olol v o a magaalada laascanood
wararka iyo warbixinaha siyaasadda dhaqaalaha ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a oo aad maalin walba ka dhegaysan kartid mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka iyo shan iyo labaatanka mitrban xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhegayso v o a ee maalin waliba afarta galabnimo
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a haatanna aan ku wada nasanno codka fanaaniinta cawaale aadan iyo hani u k iyo heeskoodii heshiis guur noo saamaxayn inaan idiin dhammaystirno heeskaasi nagu luqaynay fanaanka cawaale aadan iyo hani u k iyadoo dunida inta badan abaaruhu ay kusoo noqnoqdaan islamarkaana cimilada sii kulaanaysa loo aaneeyo jaridda dhirta iyo xaalufinta deegaanka ayaa waxaa somalilan isa soo taraya dadaalada ay dhallinyaradu wadaan ee ay kaga qayb qaadanayaan dhiraynta deegaano badan kuwaasi oo si tabaruc ah uga shaqeeya arrimaha deegaanka waxaana ka mid a ururka dhallinyarada ee seera oo guddoomiyaha ururkaasi cabdikariim muuse axmed uu u waramay wariyaha v o eda barkhad maxamuud kaariye bismillahi raxmaan raxiim barkado marka hore aad baan kuugu mahadnaqayaa sida fiican aad noo aqbashay runtii ururka seera sida magacaba ka muuqataa waa urur ka shaqeeya arrimaha deegaanka hadday noqoto dhiraynta hadday noqoto wacyigelinta guud ahaan deegaanka u ballaarhanyay laakiin runtii dee taagteedu waxay imika weli taagantahay inaanu dhirayntii iyo faa'iida dhirtu lahayd bulshada loo iftiimiyo ayaanu imika taagani
inta badan waxaa la yidhaahdaa ururada dhalinyartu iskaashiga iyo isu imaatinka walooyimika ay kacdano noocaasi bilaabmeen haddana waa lagaga wanaagsanaa idinku ka urur ahaan dhalinyartiinan isu timid waxaa idin mideeyey sukunkeena muxuu yahay urur barkadu waa saas sheegtay markii ugu horreysa ururkan bilaabeynay afar sanno ka hor labada kun iyo afariyo tobankii runtii nambarkaygu aad buu fara badnaa runtii markii aanu dhowr labaatan qof aanu ahayn kadib markii calaqado badan yimaadeen dee duruufo badan yimaadeen dhalinyarta duruufaha ku gadaameen guud ahaan ay yimaadeen runtii waanu kala harhadhnay runtii waxaan odhan karaa dadkii aasaaska ahaa aniga iyo gudoomiyaha agaasimiyaha agaasimaha ururka imika cabdishakuur runtii ayaa ka jooga runtii waxaana midiyey waxay hayduun inaanu arrimaha deegaanka dee ballaadhan inaanu qaybteeda anagu ka qabsanno iyadoo horumarinta cidda loo shaqaynaya tahay qaranka jamhuuiyadda somalilan runtii markaa afkaartana mideysa waxay hayduun inaanu deegaan jirayaal noqonno oo deegaanka ku midownaana mideeyey deegaankuu ballaadhay saad adiguba sheegtay oo siyaabo kala duwanba wax looga qaban karaa waxaa idinku gaar diirada u saartaan ama shaqooyinka ilaa imika qabateen maxaa ka mid a runtii waxaanu xooga saarnay anagu intaan muddadaanu jirnay imika inaanu dhirayn badan samayno iskuullada hadday noqoto sidoo kale waxaanu xooga saarnay runtii hawshii bacda bacdoo lafteedu dhibaato badan deegaankii ku haysa oo dhirtii geedka hadday isku duubto u diidaysa cadceeddii u diidaysa inuu nafaqo kala raadsado oo runtii geedka qalajinaysa runtii intaanu jirnay waxaanu xooga saarnay dhiraynta iyo wacyigelinta iskuullada oo dhirtaa in ardaydu lafteedu ay dee jiilkii biriyaga ah ay fahmaan in geedku faa'iida inuu leeyahay runtii taa bacdana waxaanu xooga ku saarayna waxa weyaan dee iskuullada waxaanu u doorbidayna waxay ahayd inay tahay dadkii beritoole mustaqbalka ee soo korayay marka iyaga laftooda inaanu dee ogeysino dhibaatada bacdu deegaanka ku hayso lafteeda inaan xooga ayaan u saarnay
shaqooyinka qabataanka dhalinyar ahaan ama ururka seera deegaamadee ama magaalooyinkee ka qabateen runtii muddadii ugu horeysa aanu jirnay waxaanu ka jirnay ilaa labadii kun iyo lix iyo tobankii waxaanu ku jirnay magaalada hargeysa oo headquarterka noo ahayd ama centerka noo ahayd kadib waxaanu u gudubnay labada kun iyo toddobiyo tobankii magaalada boor ama gobolka awdal runtii labada gobol baan imika si official ama si caadiya oo dhaba uga howlgalaa labada kun iyo sagaaliyo tobanka ama sanadkan cusub ku bilaabmay runtii waxaa qorshayaasha noogu jirta gobolka saaxil gaar ahaan degmada berbere oo runtii maalinta dhoweed maalin dhoweydna aanu geynay boqol iyo labaatan geed oo aanu dhirqaybintii iyo beeristiiba aanu gacantiiba xataa kasoo qayb qaadanay sidoo kale waxaa qorshaha noogu jirta gobolka sanaag oo runtii lafteeda dhalinyar imika isaasaastay is urursatay oo nala soo xidhiidhay ay jiraan kuwa laftooda waxaanu doonayna iyaga laftooda imika inaanu xooga saarno oo aanu u tagno oo aanu hawshii balafahansiino si aanu u shaqayno iyo sida inuu noo shaqayn karaan
cabdikariinow waxaa jira inta badan fikro kale oo hal abuur oo iyagu noola xidhiidho deegaanka waxaa jira dhalinyar yanan soo tagtay oo barnaamijka geed beer rajabeer iyaguna bilaabay oo ah in dhireynta la sameeyo iyaguna hawshaa muddo waday ma xidhiidhaan ama ma wada soctaan si loo mideeyo cuduuddii dhalinyarta oo arrimihii deegaanka ka shaqaynaysa inoo kale meel looga soo wada jeesto runtii waanu is aragnay muddadaanu jirnay runtii waxaanu naiyo farkigata fool ma dhaqdee innaga lafteeda aan isku nimaadno aan iskaashano dhaqaale waxaynu hayno aan meel isugu geyno kartiya awood waxaynu hayno meel aan isugu geyno runtii iyaga laftooda way nala qaateen waanu is aragnay runtiina sanadkan cusub qorshayaasha waxaa noogu jirta in lafteedu inaanu meel isugu nimaadno oo goboladaanu ka howlgelayno xubnayaasha noo jooga annaga iyo kuyaga u joogaaba ay wada shaqeeyaan kuyaga hargeysa joogaan aanu si buuxdo wada shaqayno
inta badan shaqooyinka la qabanaya waxay ku yimaadaan ama baahi jirtoo muuqata ama ka dhalinyaro ahaan aqoon qofku barto oo dabeeta aqoontiisla ku shaqee deegaanka maxaa doorateen maqaarkiin baa bartay mise wax idiin muuqdin bay ahay runtii waxay ahayd hortay qaar naga mida way barteen sida guddoomiye kaxooyinka ururka maxamed muuse kol runtii waa nin ka baxay deegaanka jacadda camuud hase ahaatee intayada badan waxay ahayd un baahi noo muuqatay maadaama oo dadkii waaweynaa intii deegaanka ka shaqeynaysa laftoodu de hawluhu duruufuu iska badan yihiin oo iyaga laftoodu de dad yararoo soo kacay oo la shaqeey oo waqti haya oo fursad u haya waqtigii inay kala shaqeeyaan ayaan u aragnay marka jaanis waxaan u aragnay in deegaanku dayac badan jiro xaggii dhalinyarta weliba ayaanu xooga saarnay annagoo doonayna in laga dhaxlo oo dadka yareer ee iskuulladan dhiganaya ama dadka naga sii hooseeya ama cid kastaoo dee intaanu hawsha weednayna aragtay saan u shaqaynayno lafteedu inay ididilo noqoto lafteedu nagala shaqayso la shaqayso oo wixii ay nagu tabantaamin karayaan diyaar baanu nahay cid kasta oo doonaysa inay hawshaanu gal ku jirno nala qabatana waan soo dhaweynaynaa arrimaha deegaanka ka shaqaynaysaan waxaad sheegtay in qaarkeed dhir beeristu ka mid tahay dhirtii waa u baahantiin boqol iyo labaatan geed oo kale berbera waanu geynay baa tidhi halkee dhirtu idinka soo gashaa idinkaas ayaa idin caawiya marka la eego hawsha baaxadda ala qabataan ka dhalinyaro ahaan runtii dhirta horta waxaan ugu mahadnaqaynaa wasaaradda deegaanka ayaa dhirta naga caawisa oo iyadu nersary ballaaran leh ma lihin anagu ilaa imika nersary runtii waan isku dayna lafteenu nersary macnihii goob dhirbeerisyada ama kaydinta dhirta kaydinta dhirta wasaaradda deegaanka naga caawisa sidoo kale howlahaanu qabanayno hadday noqoto kharashkii lagu qabanayay hadday noqoto annagu runtii dhalinyar baanu nahay ma shaqaysano waxaa iyada lafteedaanu wada shaqayn leenahay oo dalada dhalinyarta ee soonyo oo runtii agaasimaha cumar miigana aan u mahadnaqayo isaga laftiisii oo na garab taagan habeen iyo maalinba dhalinyarta inta badan waxaa lagu tilmaamaa hal abuurka la yimaadaan inuu caqabado badan yeesho ama aanu sii waarin maxay tahay idinku soo jeedinta ama aragtidaas leedihin la wadaaga dhalinyarta idin dhegeysanaysa maanta barnaamijkan waxaan la wadaagaynaa waxa weyan horta wax kasta marka la bilaabayo waxay leeyihiin meel laga bilaabo carqaladdu way iska badan tahay runtii annaga lafteedu haddaan israa caawa ka sheekee seer ahaan markaanu bilaabaynay ilaa iminka carqaladihiina soo maray runtii waqti bay naga qaadanaysaa kama shaqayn karno dhalinyarta doonaysa inay fikir ganacsi ama ku deegaan ama ku kale ama ku hal abuur ku jiro runtii way adag tahay in wax la bilaabo laakiin waxaa lagaga gudbi karaa samir samir iyo dadkaa wada shaqaynaya kolba siday isu fahmaan ay gacmaha isu qabsadaan iyo hawsha siday uga midaysan yihiin si ay meel uga soo wada jeestaan runtii waxa ugu koowaad ee laga gudbi karaa waxaan aaminsanahay boqol kiiba boqol waxa weya samir
aada ayuu mahadsanyiinkaasi wuxuu ahaa cabdikariin muuse axmed gudoomiyaha ururka dhallinyarada ee seera oo magaalada hargeysa ugu warameeyey barkhad maxamuud kaariye haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxaa inala socodsiinaya jamaal axmed cusmaan
haddii aynu ku horrayno xubinta ciyaaraha weli waxaa soconaya kulmo ka tirsan champions leaga gaar ahaan wareegga lix tobanaad shalay laba kulan oo xiise badan ayaa dhacday naadigaha ayax amsterdam ee dalka holland ayaa gegadeeda juan cruf arena waxay ku martigalisay naadiga real madrid ee koobkan difaacanaysa waxaana ciyaartaasi ahayd mid xiise badan laba gooli gool ku adkaatay naadiga real madrid daqiiqadii lixdanaad ayaa naadiga real madrid waxa ay u suuragashay inay dheliyaan goolkii koowaad ee ciyaarta laga dheliyo waxaana u dheliyay ciiraan cream benzema shan iyo toban daqiiqa kadib ayaa ciyaarta waxaa berbereeyey islamar ahaantaasina naadiga ayax goolka bareejada u keenay ciyaaryahan hakiim ziyesho kana dhigay ciyaarta gool i gool balse real madrid ayaan isdhiganin oo iyadoo uun ciyaarta ay ka dhiman tahay wax ka yar laba daqiiqo goolkii guusha ay dhaliyeen uuna u dhaliyay ciyaaryahanka marco asensio naadiga real madrid ayaa guushaas ay gaartay waxa ay u tahay mid muhiim u ah maadaama ay ku soo ciyaaraysay meel ka baxsan garoonkeeda islamar ahaantaasina kulanka xiga lagu dheeli doono gegada san diego barnabey stadium kulanka kale ee shalay dhacay waxa uu ahaa naadiga brusio dodmond ayaa u safartay dhinacayo ingiriiska gegada wembley stadiumna kula soo ciirtay naadiga tottenham hosbor ciyaartaas ayaa naadiga tottenham hosbor waxa ay ku tumatay naadiga brusio dodmond ugana adkaatay saddex gool iyo waxba ciiryahanada mingson vanderen iyo lorente ayaa u dhaliyey saddexda gool ee naadiga tottenham hosbor ay ku badisay brusio dodmond wax gool ah lamaysan imaanin maanta waxaa dhici doona kulamo kale oo ka tirsan yuruba liiga wareegga labiyo soddonaad ee koobkaasi waxaana kooxuhu ay isku arki doonaan naadiga bet barizof ayaa la kulmi doonta naadiga arsenal krasnader iyo bayan liverkusen ayaa ballansan benfica waxay u socdaali doontaa naadiga galatasaray laziyo iyo sevilla ayaa ka mid ah kulamada xiisaha badan indhaha lagu hayo olombiyakos iyo dinamo kiyev ayaa wada dheeli doonaa rabid wen iyo naadiga inter milan ayaa sidoo kale wada ciyaari doona real betis waxay la dheeli doontaa naadiga rens slavia bruj waxay la dheeli doontaa naadiga heng halka celticna ay la ciyaari doontaa naadiga valencia club bruj iyo zelisberg ayaa ballansan napoli waxay u socdaali doontaa naadiga zurich chels iyo maalmo shakhtar donesk iyo waxaa sidoo kale ballansan entracht frankfort naadiga sporting iyo villareal ayaa ballansan victoria blezen waxay la dheeli doontaa naadiga dinamo zegreb kulmadaasi waxyaabaha ku soo kordha dhegaystayaal waan idin soo gudbin doonaa xubinta ciyaarahan halkaas aynoo joogto
waa tahay aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan dhegeystayaal haatana kusoo dhowaada dhankii heesaha cabdiqaadir macalin cumar jubba iyo luula
heeskaasi luula ee uu ku luqeynaya fanaanka cabdiqaadir jubba ayaan kusoo gabagabaynana baahinteena idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o tan kulanti damba waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo
Timaya.